بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخواننا في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني ولا ليال طبعا سينو درسي hore ku tilmaanay waxaynu ku tala galnay dersi casharada noocana inaynu wax kaga tilmaano masalada muhimka ah ee ku saabsan islaamka iyo waxyaabaha buriya wax ka mida inaynu tilmaanno ama inahooda ugu muhiimsan inaynu tilmaanno si uu qofka muslimka ay uga digtoonaado oo aanu ugu dhicin isagoo aan dareensanayn garanayninna xukunka ay leedahay ama kaasilka ah in masalada noocan ah islaamka lagaga baxo in masalada noocan ah islaamka lagaga baxo waxaynu sheegnay majliskeenii hore muhimadda ay leedahay masaladan in la ogaadaa wujuuh badanna inagoo ka tilmaanay waxaana kuugu filan muhimmad in masalada noocana jaahilnimada qofka muslimka ahi uu ka jaahil noqdaa ay sababi karto ama sabay keeni karto in waxyaabaha qaarkood uu ku hadlo ama uu sameeyo isagoo shuqa yaraysanaya ama u arka inaanay wax weyn diintiisa gaadhsiinaynin oo ay islaamnimadiisu isagoon dareensanayn deedna burto taas ayaa ugu filan wax caddeeya muhimadda ay leedahay wujuuh kale hore ayaynu u tilmaannay oo ku tusinaya masaladan iyo muhimkeeda dadkuna xaqiiqatan wax badan oo sharciga ama xaaraan ku ah ama qofkaba gaalnimo geeyeysiin kara ayay in badani ama ku qowlaan oo ku hadlaan ama in badani sameeyaan bal qaarkood waxaa laga yaabaa wax gaalnimoa in loogu sheegay ama loo waxa weeyaan fahansiiyey inay diin tahay khatarteedana waxaa leh inuu qofku isagoo u malaynaya inuu wax islaamnimo ah oo diin iyo sharciya samaynaya in waxa weeyaan uu ilaahay ugu dhowaado ama ku caabudo wax geyeysiin kara inuu gaaloobo culimada islaamku masaladan ku saabsan waxyaabaha islaamka buriya kutub bay ka qoreen musanafaad gaara waa laga qoray oo iyada masaladaas iyo waxyaabaha yacni kufriga ah ama ha noqdaan afcaal la sameeyo ama ha noqoto ictiqaado iyo waxyaaba la aamino oo aan dadka u muuqan ama ha noqoto waxyaabo lagu qowlo oo lagu hadlo ahlulcilmigu waa caddeeyeen madhab kastaabana waxa weeyaan culimadiisu waxbay ka qoreen kutubta fiqiga kitaab walow kutubta fiqiga ka mida waxaad ku arkaysaa kitaab la yidhaha abwaab kitaab urigda ama abwaab la yidhaha abwaab uridda ay kaga hadlaan waxyaabaha islaamka lagaga baxo ama qofka islaamnimada ka buriya waxaanaynu tilmaanay majliskeenii hore sida qofka weysadu ay uga jabtay weysadu ay u leedahay wax jabiya soonku wuu leeyahay wax jabiya oo buriya oo qofka keenay inaanu ka ansixin salaada ay u leedahay wax buriya ayaa waxaa jira ashyaa burisa qofka diintiisa oo keento qofku inuu islaamnimadii uu haystay uu ka noqdo ama ay ka burto wax hadala oo aqwaala ayaa ka mid ah waxaynu ka tusaalaynay jalsada hore inay ka mid tahay masalan ilaahay ama malaa'igtiisa ama kitaabkiisa ama nebigiisa sala allahu alayh wasalam in la caayo masalada noocaasna waa dareemi kartaa sida isaga faaftay ilaah iyo diinta iyo iyo waxa weeye nebiga in la caayaa waa masalo gaalnimoa waa qowl lagu qowlo afcaasha waxaa ka mid ah gaalnimada ah aynu tilmaanay jelsada hore in qofku waxa weeyaan uu musxafka qur-aanka masalan ku joogsado ama ku dulkaajo ama waxa weeyaan ilaahay cidaan ahayn uu u sujuudo masaa'ilka noocaasa khatarteeda leedahay waana gaalnimada masaa'ilka afcaasha ay ahlulcilmigu tilmaameen ama waxay ka mid tahay afcaasha gaalnimada ah ictiqaad baa kamid a waxa lagu gaaloobo waxaa ka mid ah hadduu qof masalan ka shakiyo ilaahay jala wacala jiritaankiisa ama ilahay inuu ilaah xaqa yahay ama diinta nebigu alayhi salaatu wasalaam uu la yimi inu ilahay agtiisa ka timi uu nebiga uu beeniyo uu ka shakiyo nebiga runnimadiisa masaa'ilka noocaasihi waxa weeyaan waa masaa'il qofka gaalnimo geysiin kara musanafaadka laga alifay ahlulcilmigu ay ka alifeen masaladan waxaa ka mida musanaf yar oo nawaaqib alcashara la yidhaaho oo ah kitaabkaynu akrinayno kitaabkaas waxaa alifay caalim sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo culimada islaamka ka mid ah ayaa alifay nawaaqid alislaam baanu bixiyey nawaaqid alislaam alcashara waxyaabaha islaamka buriye ee tobanka ah nawaaqib alislaam alcashara ayuu sheekhu u bixiyey kitaabkaas waanaynu tilmaami doonaa nawaaqida ama waxyaabaha islaamka ku bura ama tobankaasay ku kooban tahay mise wax ka badan ayaa jira oo tobanka kuma koobna waxa uu yihi sheekhu bismi illaahi araxmaan araxiim waxa uu ku bilaabay kitaabkiisa ilaahay jala wacalaa bisinka ayuu ku bilaabay isagoo ku dayanaya kitaabka ilaahay jala wacala ee qur-aanka kana barakaysanaya asmaada ilaahay jala wacala ee wanaagsan bismi illaahi abda-w waxaan ku bilaabaya ama bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan abda-w ku bilaabayaa allihii alraxmaani naxariista badna ee alraxiimi naxariistiisa faraa badna ummadiisa ay gaadhay tafsiirka ugu fiican ee alraxmaan araxiim la saaraa sidaas weeye waxa uu leeyahay sheekhu ama uu risaalada ku bilaabay ilaahay jala wacalaa xifkiisa oo bisinka ayuu ku bilaabay isagoo ku dayanaya kitaabka qur-aankaas aynu tilmaanay kuna dayanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kutubtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama waraaqihii uu qoray waxau nebigu calayhi salaatu wasalaam ku bilaabi jiray bishinka ayuu ku bilaabi jiray sida saxiixeynka iyo keyrkiiba ku sugan oo ninkii hiragle la odhan jiray ee waddanka ruom la odhan jiray madaxweynaha ka ahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam kitaab buu u qoray ama waraaq dabadeedna waxa uu ku yidhi bismi llahi ra- wuxuu nebigu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illah ilaa- ilaa hiraql cadiim ruum marka sidaas ilaahay kitaabkiisa uu ugu bilaabay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ugu bilaabi jiray kutubta iyo rasaa'ilka uu qo- uu diraayo ayay saxaabada rasuulku sala allahu alayhi wasalamna waraaqaha ay isu dirayaan ay bisinka ugu bilaabi jireen marka waa arrin mustaxab ah oo waxa weeyaan selafku aada ugu booriyeen nebiga calayhi salaatu wasalaamna lagaga beenayo hase yeeshee waajib maaha in kutubta la alifayo ama wax kastoo la qabanayo in bisinka lagu bilaabaa waajib qofku uu ku dembaabayo maaha axaadiista ku soo aroortay kulu amrin dibalin laa yubda'u fiihi bibismi illahi araxmaan araxiim fahuwa aqtac arrin kasta oo aan lagu bilaabin bisinka ama ilaahay xuskiisa waa arrin yacni waxa weeyaan dabagoos ah oo aan barako lahayn axaadiistaasina ma sugna oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna sida awgeed waajib maaha ee waa shay mustaxab ah bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan ualifu ama abda u ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista badnaa oo ilaahay jala wacalaa waa raxiim allaha ara- arraxiimi naxariistiisaasi ay ummadda gaadhay gaal iyo muslimba ilaahay jala wacalaa naxariistiisu waa gaadhay ahlulcilmiga qeybba waxay dhaheen arraxmaan macnaheedu waxa weeye allah naxariistiisu caamka tahay ee gaal iyo muslimba gaadhay arraxiimina waxa weeye allaha naxariistiisa gaarka ah ee aadka yacni waxa weeyaan u xusan ee naxariis kasta oo waxa weeyaan uu la arko lagu iloobayo allaha ku gaar yeelo maalinta qiyaamaha dadka mu'miniinta wey tafsiirkaana ahlulcilmi qaar baa laga soo naqliyey laakiin tafsiirka hore ayaa ka qawisan wuxuu yihi sheekhu iclam ogow ana nawaaqid alislaami islaamka waxyaabaha buriya casharatun casharatu nawaaqido toban toban shay oo wax buriya inay yihiin sheekhu halkan waxa uu sheegay waa lay maqlayaa waan filaya aha may maqashaan ikhwani may maqlaysaan jasaaka allah khayr waxa uu sheekhu halkan sheegay in nawaaqibda islaamka buriya ay toban tahay tobankaa shay ee uu sheekhu sheegay nawaaqidu miyay ku dhan tahay yacni waxa uu sheekhu sheegay halkan inay toban tahay waxyaabaha islaamka toban shay inay yihiin waxyaabaha islaamka buriya waxa ahlulcilmigu tilmaameen waxyaabaha islaamka buriyaa inay tobankaa shay ka badan yihiin laakiin sheekhu waxa uu tobankan ugu koobsaday inay tahay mid faaftay awgeed oo dadka badankoodu ay ku dhac yani dad badani ay ku dhacaan iyagoon dareensanayn laakiin maaha macnihiisa ama hadalka uu ka wado kama ugama jeedo inay tobankaas oo keliya yihiin waayo culimada ama shaaficiye ha noqdaan ama maalikiye ha noqdaan ama culimada xanaabilada ha noqdaan waxay culimadu tilmaameen kutubta fiqiga iyo keyrkoodba yacni ashyaa badan oo toban ka badan oo waxa weeyaan qofka sameeya uu islaamnimadiisu ay burayso marka nawaaqidu toban kuma koobna ee sheekhu siduu kitaabka akhirkiisa ku sheegay waa tobankan shay waa toban shay oo dad badan u dhuuntay oo waxa weeyaan dadka badankooda ay ku dhacaan iyagoo aan dareensanayn ama in badan oo ka mida dadka ay ku dhacaan iyagoon dareensanayn ee ugama jeedo sida ahlulcilmigu tilmaameen inuu leeyahay tobankaas ayay ku kooban tahay nawaaqidu oo tobankaa waxaan ahayni nawaaqid ma ma noqdaan waxyaaba islaamka buriya ma noqdaan taa waxaa daliil u ah oo ku tusinaya hadalka musanifku uu sidaynu sheegnay kitaabka akhirkiisa ku odhan doono arrimahani waxa weeyaan aktaru maa yakunu wuquucan fa yanbagii lilmuslimi an yaxdaraha waa waxyaabaha ugu badan ee dhaca ee dadka ka dhaca islaamnimada lagaga baxo sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu ka digtoonaado marka wuxuu sheekhu tobankan usoo ururiyey likawniha ay tahay maxay tobanka ugu dhicitaanka badan ama in badan oo dadka kamid oo u dhuuntay ee maaha inuu uga jeedo inaanay tobankaa mooyaane wax kale waxba burinin waa ilaa ahlulcilmigu waxyaabo aada u badan ayay sheegeen oo waxa weeyaan boqol gaari kara ama ka badan ayay sheegeen oo islaamnimada buriyo ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ahlulcilmiga qaar ba waxay yidhahdeen tobankan sheekhu wuxuu u khasisay waa la ysku waafaqsan yihin oo culimmadu way isku ijmaacsan yihiin tobankan shay inay gaalnimo yihiin maadaama culimmadu isku waafaqsan yihiin inay tobankan shay gaalnimo yihiin sidaa awgeed buu sheekhu u khasisay sheekha ibnu suxmaan la yidhaha wuxuu yidhi faidaa calimta hada faqad dakara ahlulcilmi nawaaqib alislaam wadakara bacduhum anaha qariibun min arbacmiata naaqib ahlulcilmigu waxay sheegeen buu yidhi nawaaqida iyo waxyaabaha islaamka buriya qaarkoodna waxaabay sheegeen in afar boqol oo yani waxa weeyaan ay afar boqol ku dhow yahay laakiin hadalkaa mubaalaqa badan ba ku sugan walakin aladi ajmaca calayhi alculamaau huwa ma dakarahu shaykhu lislaam wa calamu lhudaati alaclaam hase yeeshee waxay inta ay culimmadu iskaga waafaqeen waa tobankaa sheekh maxamed abdiwahaab uu sheegay sidaas ayuu yidhi caalimka ibnu suxmaan lo odhan jiray laakiin hadalkiisaasi sida culimmadu tilmaameen hadal sax a maaha oo ma iskuma waa yacni ahlulcilmigu tobankan shay ee uu sheekhu sheegay iskuma wada waafaqsana inay gaalnimo yihiin bal waxaa ka mida qaar ay isku khilaafsan yihiin oo waxaa ka mida sixirka oo kale ma sixir oo dhami ma gaalnima mise waxyaabo kamida un baa gaalnimo ah oo masale ahlulcilmigu ay isku khilaafsan yihiin sixirka anwaacdiisa oo dhami ma gaalnima mise noocyo kamida ayaa gaalnimo ah oo islaamnimada lagaga baxaa noocyada qaarkoodna lagagama baxo oo masale ay culimadu isku khilaafsan yihiin sida aynu tilmaami doonno markaynu gaadhno sheekhuna tobanka shay ee uu sheegay ayuu ku daray ta kale weeyaane waxa jira ashyaa kaleo culimmadu isku waafaqsan yihiin inay gaalnimo tahay sida inuu qofka muslimka ahi diido shay shareecada waxa weeyaan ay xaaraan ka dhigtay inuu dhaa xaaraan maaha oo shay laysku waafaqsan yahay inuu xaaraan yahay sida zinada iyo khamriga oo kale hadduu dhaa xaaraan maaha waxba kama jiraan inay gaalnimo tahay culimadu isku waafaqsan yihiin kadalika culimadu waxay isku waafaqsan yihiin haddii shay ummadda muslimka ay isku waafaqsan tahay inuu cibaado yahay ama waxa weeyaan waajib yahay oo ilaahay waajibiyey ulaa wax waajiba maaha ah waxbana kama jiraan uu inkiro sharciyadiisaba iyana waa gaalnimo hadduu idhaha salaad wax la idhaha ma jiro maxaa foorfoorartigan iyo waxa weeyaan arartii hore waxa weeyan biyaa qabobo lagu meermeelanayo war warkan maxaa inaga galay wax jira maaha uu saa u inkiro inuu gaalado laisku waafaqsan yahi sheekuna ma sheegin marka haddii masaladu ay tahay yani haddii sheekhu uje yani ujeeddada uu ka lahay tahay inuu ururiyo wixii laysku waafaqsanaa inay gaalnimo tahay waxyaaba laysku waafaqsanya inay gaalnimo tahay uu ka tegay waa jira ta kale weeyaane tobanka shay uu sheegay waxyaabo kamida ahlulcilmigu isku khilaafsan yihiin taasina waxay ku tusinaysaa in sheekhu ujeeddada uu ka lahaa kitaabkani aanay ahayn inta laysku waafaqsan yahay inuu ururiyo eh ee culimada islaamku isku waafaqsan inay gaalnimo tahay ujeeddadu ka lahaa inay tahay inuu dadka ku tambiihiyo waxyaabaha badan badanka dadka u dhuunta ee nawaaqida ka mid ah waxyaabaha islaamka buriye ka mid ah waa ilaasaynu sheegnay waa ka badan yihiin nawaaqidu tobankaa waa ka badan yihiin wuxuu yidhi sheekhu alawalu ka hore waxa weeyaan ashirku fii cibaadati اllahi tacaala waa in ilaahay cid lala caabudo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in isaga cid lala caabudo wayakfiru ilaahay waa an yushraka bihi in cid wax lala wadaajiyo wax u gaar ah oo ilaahay khasaa'iftiisa ka mid ah in cid lala wadaajiyo ilaahay kama raalli aha wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna daalika wixii intaa ka sokeeya ee dunuub ah liman yashaau ayuu dhaafaa qofkii uu doono ee dadkii ku dhinteen ka toobadkeenin ah wa qaala ilaahay waxa uu yidhi inahu inahu inahu xaalad arrintu waxay tahay man yushrik billaahi ninka ilaahay waxa weeyaan u shariig yeela ee khasaa'iftii ilaahay u gaarka ahayd cid aan ilaahay hayn siiya ama ilaahay cid kale la wadaajiya faqad xarama allahu ilaahay waa ka xarimay calayhi isaga aljannata jannada inuu galo wama'waahu hoygiisuna annaaru naar weeye wamaa lildaalimiina dadka gaaladaa umay sugnaanine ilaahay cid la caabuday ama shirkiga sameeyey umay sugnaanin min ansaarin cid u gargaaraysa oo ilaahay uga hiilinaysa umay sugnaanin waxa uu sheegay sheekhu naaqidka uga horeeya ee qofka islaamnimadiisa ka borin kara inuu yahay waxa weeye shirkiga inuu yahay inuu shirki yahay ayuu sheegay sheekhu waxaa isweydiin leh shirkigu waa maxay laakiin intaanan su-aashaa ka jawaabin waxaan tilmaamayaa ilaahay jalla wacalaa jinki iyo insiga waxa u abuuray inay caabudaan masaladana aada baynu uga hadallay wakti hadda ka horeysay jinka iyo insiga ilaahay waxa u abuuray cibaadadiisa waa la maqlaya waan filaya ikhwaani cibaadada noocaasa ilaahay jalla wacalaa wuu abuuray ilaahay waxa uu ku tilmaamay kitaabka in baabka yacni waxa amarkii ilaahay ugu horreeyey ee ilaahay uu bixiyey ama dadka muslimiinta uu faray waxa uu ahaa inay ilaahay keligii caabudaan oo aanay ilaahay cidla caabudin ilaahay waxa uu yidhi inahu man yushrik billahi faqad ilahi wuxu uhi ya ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun waa lay maqlaa soo maaha dadkii ilaahay waxa uu farayaa inay ilaahay keligii caabudaan ilahi wuxuu leeyahy dadow waxa caabudaan ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaaha idin abuuray idinka iyo kuwii idinka horreeyeba ilaaha caabuda lacalakum tattaquun waxaa mudan tihiin haddaad saa samaysaan inaa allah ka cabsataan ilahay wuxuu yihi aladii jacala lakum alarda firaashan waasamaaa bina'a waanzla min asamaai ma'a faakhraja bihi min asamaraat risqan lakum falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun ilaahay waxa uu yidhi allaha arlada idinka dhigay firaash iyo gogol aa ku dul socotaan samadana idinka dhigay saqaf dushiina ka sarreeya oo dhisan waanzala min asamaa'i maan samadana ilaahay allaha idinka soo dejiyey idinka shubay biyo aa ku intifaacsataan oo fa akhraja bihi biyaha idinku soo saaray min asamaraati samaraad xaggood samaraad badan idinku soo saaray iyo waxaa quudataan risqan lakum xaale ee arsaaq ilaahay uu idinsiiyey tahay allahaas kelidii caabuda ilaahay wuxuu ihi falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan kuwa aad la masaysaan oo la sintaan wa antum taclamuun idinkoo og in ilaahay cid la masa ahi aanay jirin oo ilaahay jalla wacalaa sida aanay u jirin cid wax la abuurta ayuu kelidii idiin abuuray ee aanay u jirin cid cid wax la arsaaqda ayuu kelidiin idiin arsaaqo allah sidaas oo kale ayuu cibaadada cid ula wadaagtaa aanu jirin marka aayaadkan ilaahay waxa uu ku sheegay tawxiidkii tawxiidka ilahay tawxiid rububiya oo waxa weeyaan gaalada ay kirsanaayeen oo ah inuu ilaahay abuuray oo w ilaahay uu yahay ka abuuray ka arsaaqana uu yahay ayuu ilahay waxa uu ku taqriirinaya tawxiid ululuhiya waxaanaad ogaataa tawxiidka tawxiidurububiye la yidhaahdo ee ku saabsan in loo sugo rabbi wixii rabbinimada ku saabsan isaga loo gaar yeelo khalqiga abuurka iyo arsaaqda iyo mulkiga iyo boqortinimada iyo tadbiirka iyo maamulka tawxiidka noocaa ku saabsan qur-aanka wuxuu ugu soo arooraa isagoo lagu taqriirinayo lagu sugayo oo loo daliil looga dhigayo in tawxiidka cibaadada in ilaahay loo badax tiraa ay waxa weeyaan sida yani waxa weeyaan waajib tahay oy daruuri laga maarmaana tahay amarka ilaahay jala wacalaa ugu horeeyey ee waxa weeyaan ilaahay uu dadka faray qur-aanka markaad eegto halka uu ka soo bilaabmo waxa uu noqday in ilahay cibaado loo barax tiro iyo nahyiga ugu horeeya qur-aankuna waxa weeyaan inaan ilaahay jala wacalaa cid lala caabudin ee rabbi kelidii la caabudo rabbi kelidii in la caabudo sidaa awgeed in ilaahay kelidii la caabudo wixii ilaahay jala wacalaa khusuusiyaadkiisa ee uu la gaarka yahay loo gaar yeelo waxay ka mid tahay waajibaadka sharciga ilaahay uuna faray in ilaahay wax khusuusiyaadkiisa ka mid ah cid kale lala wadaajiyo ama malag ha noqoto ama nebi ha noqoto iyo ambiyo ama waxaa awliye ha noqotee taasina waxa weeyaan waa mid sharciga ku ah xaaraan waana mid gaalnimo ah shirkiga shayga la yidhaha inuu gaalnimo iyo islaamka lagaga baxana culimada islaamku waa isku waafaqsanta iskuma khilaafsana iskuma khilaafsana ilaahay jala wacalaa in badan oo aayaadka qur-aanka ka mid ah ayuu ilahay wuxuu kaga digay in ilaahay cid lala caabudo ilahay waxau ihi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay caabuda walaa tushrikuu billahi shay-an ilaahay cid hala caabudina rabbi cid hala masaynina oo ha kula masaynina ilaahay jala wacalaa cibaadadiisa ama rabbinimadiisa ama asmaadiisa iyo sifaadkiisa sida uu ugu sifaysan yahay in badan oo qur-aanka ka mid ah ayuu ilaahay jala wacalaa ku tilmaamay shirkiga iyo xaaraannimadiisa inagoo tilmaami doono shirkigu waxyaabaha uu keensado adilo badan oo xaaraannimadiisa kutusaysana tilmaami doona waxaynu tilmaamaynaa shirkigu inuu yahay inaad ilaahay la masayso cid inaad ilaahay la masayso waxyaabaha khusuusiyaadka ee ilaahay uu la leeyahay uu gaarka u leeyahay inaad cid cid la siiso amaba cid kale aad siiso oo ilaahay jala wacalaa inaad rabbi yacni ictiqaaddo in rabbi aan rab isaga ahayn ama cid wax la maamusha ay jirto ama cid wax la abuurta ay jirto ama cid wax la arsaaqda ay jirto gaalnimo wey kadalika inaad ictiqaaddo ilaahay ibaa ilaahnimadiisa iyo cibaadada oo khusuusiyaadkiisa ilaahay jala wacalaa khaaska u ah ka mid ah inaad cid la siiso cibaadadaasi ama salaad ha noqoto ama zake ha noqoto ama duca iyo barye ha noqoto ama keyrkeed ha noqoto ama debx iyo gowrac ha noqoto ama nadar ha noqoto waxa weeyaan cibaadaadka noocaasa in ilaahay loo barax tiraa waajib ah kadalika in ilaahay jala wacalaa asmaadiisa khaaska ah aada cid kula masayso ama macaanida asmaadiisa aada cid kula masayso shirkigu inta ugu badanna wuxuu galaa oo dad badan uu ugu dhuuntay cibaadada ayuu ugu dhuuntay adilada tilmaamaysa shirkigu inuu xaaraan yahay waxaa ka mid ah aayadda sheekhu uu sheegay oo ah in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay jala wacalaa waxaa aayaddaas uu ku caddeeyey in dembi kasta oo qofka muslimkaa ka dhaca haddii uu ku dhinto isagoon ka soo badkeenin in ilaahay jala wacalaa uu dhaafo waxaanay ka mid tahay naxariista ilaahay ee waasica marka laga soo reebo hal dembi oo ah in ilaahay cid lala caabudo in ilaahay lala caabudo cid waxa weeye oo shirki la sameeyo waxay ka mid tahay dunuubta ilaahay jala wacalaa aanu dhaafin ayay ka mid tahay haddii qofku isagoo kuto ka toobadkeenin uu ku dhinto taasina waxay ku tusinaysaa cidamka uu leeyahay dembigaasi iyo weynidiisa ayay ku tusinaysaa sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay idhaaheen yani shirkigu waxa weeyaan ama aslu shirki waxa weeyaan inaad ilaahay la masayso waxyaabaha uu khaaska la yahay inaad cid kula masayso ayaa shirki la yidhaahaa sida cibaadadiisa iyo wixii la midkaa waxaa ka mid ah shirkigu waxyaabaha ku tusinaya ciidankiisa iyo weynidiisa iyo khatarnimadiisa inuu yahay dembi qofka ku dhinta ilaahay uu caddeeyey inaanu jannada gelina jannadu xaaraan ka tahay ilahi wuxu uhi innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wamaa lilظaalimiina min ansaar qofka ilaahay cid la caabuda ee shirki sameeya ee la yimaada shirki ilaah ee ku dhinta isagoon ka toobadkeenin ilaahay waa ka xarimay jannada hoygiisa rasmigaahina waa naar gaaladuna ilaahay wax ansaar ah iyo gargaar ay ku leeyihiin ma jirto taasina waxay ku tusinaysaa khatarta dembigaasi uu leeyahay waxaan tilmaamayaa masale ku saabsan adilada qaarkood waxaa yani ku soo aroortay nusuusta in ilaahay jala wacalaa uu dhaafo dembi kasta ilaahay waxa uu yihi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay waa dhaafaa dunuubta dhammaanteed ilaahay waa dhaafaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dad ilaahay waxa uu leeyahy waxaad ku tidhaahaa addoommadayda ha ka quusanina naxariistayda waayo ilaahay waxa uu dhaafaa dunuubta dhammaanteed ayuu dhaafaa ilahay ciddii uu toobad keento dunuubta dhammaanteed ilaahay waa dhaafaa miyaynay iska hor imanayn aayaddaas iyo aayaadka la macnaa ah iyo nusuusta axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo aroortay inuu ilaahay dunuubta dhammaanteed dhaafo iyo aayadda uu sheekhu ku bilaabay ee sheegaysa inuu ilaahay dembi kasta u dhaafo shirkiga mooyaane miyaanay iska hor imanaynin waxay jawaabteedu tahay iskama hor imanayaan aayadda ku saabsan ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay inuu dunuubta dhammaanteed dhaafo waxay ku saabsan tahay ciddii toobad keenta ee is intaanu dhimin dembigaa ka toobad keenta baynamaa aayadda uu sheekhu ku bilaabay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay ciddii dhimata ee dunuub ku dhimata iyagoon ka toobad keenin marka ninkii toobad la yimaada ilaahay dunuubtiisa dhammaantii waa dhaafaya toobaddaasina toobad saadiqoo shuruuddeedii kumlinsatay ay tahay shuruudda toobadu ay leedahay iyo wax lamidina insha allah dersiga rayaadka ay noogu iman doonaa ama aynu ku arki doonaa ama hadduu qofku dhinto isagoo dunuub sameeyey dunuubtana aan ka toobad keenin qofkaasi ilaahay naxariistiisa ayuu hoos joogaa ilaahayna dembi kasta oo aan shirki ahayn oo qof isagoo ka toobad keena uu isagoon ka toobad keenin uu ku dhinto ilaahay waa dhaafaa ama shirkiga ilaahay jala wacalaa ma dhaafo marka saas ayaynay nusuustu isaga hor imanaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadiisu weydiiyeen sida ka sugan ee bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed iyo keyrkood ba wariyeen waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam la weydiiyey oo cabdullahi bni mascuud uu weydiiyey ayu dembi acdama cinda allah dembigeebaa ilaahay agtiisa ugu weyn dembi la sameeyo keebaa ilaahay agtiisa ugu weyn rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu ku jawaabay an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak waxaa dembi ugu weyn inaad rabbigaa cid la masayso oo aad cibaadada cid la siiso isagoo isagu kelidii ku abuuray oo markuu ku abuurayo rabbigaa cidi kulamay abuurin arsaaqda ilaahay kelidii baa ku arsaaqa sida awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa yacni sida waktiga sida markuu ku abuurayo cidi aanay kuula abuurin arsaaqdana isagoo keliya uu kuu siiyo ayuu rabbigaa u mudan yahay inaad cibaadada iyo wixii uu khaas la yahayna kelidii siiso nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi dembi waxa ugu weyn inaad rabbigaa cid la masayso ood shirki samayso kaasaa dembi ugu weyn kadalika rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa uu saxaabada ku yihi alaa unabiukum biakbari ilkabaa'ir ma idinka warramay dembiga dembi ugu weyn dunuubta waa weyn dembiga ugu weyn ma idinka warrama maxaa bay yidhaheen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi alishiraaku billah waa in ilaahay cid lala caabudo waa in ilaahay shirki loo sameeyo oo cid lama maseeyo oo khusuusiyaadkiisa oy cibaadadu ugu weyn tahay cid lala siiyo saas u yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam kadalika nebigu alayhi isalaatu wasalaam waxa uu aada uga digay toddoba shay oo aada u khatar ah oo qofka halaaga oo aakhiradiisa soojiya oo waxa weeye kabaa'irta waaweyn ka mid ah waxau nebigu alayhi isalaatu wasalaam ku bilaabay al-ishraaku billaah waa in ilaahay jala wacalaa cid lala masay oo cid lala caabudo marka shirkigu waa dembi khatar ah waana dunuubta dembiga ugu weyn dulmi qof ka dhacaana waxa uu sameeyo ka ugu daran weyn sida aynu sheegnay shirkigu saaxiibkii waxa uu geyeysiiyaa inuu jannada ilaahay ka xarimo haddii isagoon ka soo badkeeni inuu gaalnimadaa ku dhinto waana arrin khatar ah oo waxa weeyaan qof kasta waxa uu jecel yahay inuu jannada galo waxa uu jecel yahay oo acmaasha iyo cibaadaadka loo samaynaya inuu qofku ilaahay agtiisa raalli aanshaha yaalla uu gaadho laakiin sow khasaaro maaha khatar ah haddii adigoo isle ilaahay u dhowow adigoo isle ilaahay agtiisa waxa weeyaan wanaag dhigo aad jannadiisa heshid aad gaalnimo ilaahay ku caabuddo oo ku dhimato oo dabadeedna waxaagii hadhowta ay noqdaan biyo celdhaansha ay noqdaan khatarteeday leeda walaalayaal nasal allah alcaafiya shirkigu waxa uu keenaa in qofka camalkiisii saalixa ahaa oo dhan uu buro oo waxa weeyaan uu biyo celdhaanshay noqdo waxba kama jiraan uu noqdo ilaahay jala wacalaa wuxuu yihi walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun hadday shirki sameeyaan oo rabbi ay cid la maseeyaan laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waxa ay samaynayeen waa ka buraysaa buu ilaahay jala wacala waxay samayn jireen oo acmaal saalixa dhammaanteed waa buraysaa waxa weeyaan oo waa baaba'aysaa buu ilahay jala wacala waxaa kaloo ilaahay uu yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluk haddii aad rabbigaa cid la masayso camalkaagu waa burayaa oo cibaadadaadu waa baaba'aysaa ayuu ilaahay jala wacala yidhi sidaa awgeed shirkigu waa camalka keliya ee qofka uu ka dhacaa uu sababo in camalkiisa dhammaantii uu baaba'o oo uu waxa weeyaan buro ayaa waxa weeyaan uu keenaa ikhwaani waxaa ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay in dadka mushrikiinta ahi markaa kiyaamaha u dhaco ee la ysugu yimaado maxsharka ee iyagii waxay caabudayeenba naarta lagu guro ilaahay wuxuu tilmaamay inay sida tan odhanayaan tallahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin ilaahay baanu ku dhaaranay baadicad ayaanu ku sugnay markii idinka aanu rabbi idinla masaynay ee wax weeyaan aanu wixii ilaahay jala wacalaa uu gaarka u lahaa idinka idin siin idinkii rabbi idin wada siinay waxaana nusuusta ku soo aroortay in ilaahay jalla wacalaa cid cid wax la wadaagta ka ugu qanisan uu yahay oo ilaahay aanu cid waxba la wadaagin cid aanu ilahay waxba la wadaagin sidaa awgeed shirkigu khatartiisa ayuu leeyahay bal waxa uu keenaa oo waxa weeyaan qofkaas shirkiga sameeyey inuu xataa dhiiggiisu iyo maalkiisuba ay xalaal noqdaan ayaa uu keensadaa oo islaamnimada dibadda ka noqdo xurmadiisiina ay baaba'do ilahi wuxu uhi faktuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad ilahi wuxu uhi mushrikiinta iyo dadka ilaahay cid la caabuday laaya meel kastaa ka heshaan waddo walbana u fadhiista buu ilahay jala wacala yidhi dabcan dawaabid ayay leedahay sida aynu waktiyada qaarkoodba aynu muxaadaraadkeena ku tilmaanay dembiga noocaasa shirkiga a ikhwaani waa dembi wa awalu dembin cufiya allahu bihi ama waa acdamu dembin cufiya bihi allah waa dembi ka ugu weyn ee ilaahay lagu caasiyo ee dadkii ama umamkii naga horreeyeyna ka dhacay waxyaabahay waddada kaga baydheen ay ku inxiraafeenna ugu horreeyey oo lay maqlaabaan filaya shirkigu malemada ikhwaani waxa uu u qaybsamaa laba qaybood wuxuu u qaybsamaa shirki akbara iyo jaak allah khayr iyo shirki asqara oo macnaheedu ay tahay shirkigu wuxuu u qaybsamaa wax macsiyo ah oo waxa weeye aan islaamnimada lagaga bixin min xaysu alasl iyo wax waxa weeyaan akbar ah oo islaamnimada lagaga baxo oo shirki weyn iyo shirki yar ayuu shirkigu u qaybsamaa shirkiga akbarka ah ee qofka waxa weeyaan diinta ka saara ee naarta ku waariya hadduu ku dhinto isagoon ka toobad keenin waxa weeyaan qofku inuu ilaahay jalla wacalaa cid aan ahayn cibaadada u sarfiyo oo ilaahay iyo cid kale uu cibaadada wada siiyo sida inuu ilaahay cida ila ilaahay cid la maseeyo ama uu waxa weeyaan ugu shariig yeelo gowraca oo uu cidaan ilaahay ahayn wax u gowraco isagoo ugu dhowaanaya sida inuu awliye wax u gowraco ama kuwa dhintay wax u gowraco ama kuwa qubuurta ku jiro wax u gowraco ama jin iyo wixii lamida wax u gowraco isagoo ugu dhowaanaya uu sidaas sameeyo kadaalika sida inuu waxa weeyaan ducada iyo baryada waxa weeyaan ilaahay cidaan ahayn uu siiyo oo aynu runtii aad aada uga warrami doono oo in ilaahay waktiga dhibaata ay kugu in waktiga dhibaata ay kugu timaado ama qofka dhibi ku timaado uu ilaahay cid aan ahayn u qishado ama ilaahay cid aan ahayn uu ka rajeeyo oo u ka doono nafci iyo waxtar iyo dafcu durin dhib inuu ka difaaco ilaahay mooye cid kale aanay difaaci karin taasina shirkiga ayay ka mid tahay ducaaulmasala la yidhaahaa kadalika waxaa lamid ah qofku inuu ilaahay cid aan ahayn ka baqdo siduu ilaahay uga baqanayo ama ilaahay cidaan cid aan ahayn waxa weeyaan uu sida ilaahay uu jeceliyo u jeclaado ama siduu ilaahay u jeceliyo si ka badan cid aan ilahayn uu jeclaado masaa'ilka noocaasi waxay ka mid yihiin shirkiga akbarka ayay ka mid yihiin oo culimadu siday tilmaameen shirkiga akbarka ahi waxa weeye waa shay ilaahay jala wacalaa khusuusiyaadkiisa cibaadada ka mid ah in ilaahay cid aan ahayn la siiyo oo loo sarfiyo shirkigu wuxuu leeyahay wax asqara oo aan islaamnimada lagaga bixin laakiin dembi weyn ah oo khatartiisa leh dembi weyn oo khatartiisa leh ah waxaana ka mid a qofku maalan inuu ku dhaarto ilaahay cid aan ahayn ayaa ka mid ah waxaa ka mid a shirki shirki alfaad la yidhaahdo oo qofku maalan inuu idhaaho ilaahayo hebel baan tala saartay ilaahayo adiga ayaan ku tala saartay ama uu idhaaho waxa weeyaan arrintaasi hebelo waxay noqonaysaa adig iyo ilaahay saa doontaan shirkul alfaad baa la yidhaahaa laakiin asal min xaysu alasal islaamnimada lagagama baxo shirkigana labadaa nooc ayay ahlulcilmigu u tilmaameen waxaana runtii aada iyo aada u badan in wax badan oo shirkiga akbarka ay ka mid yihiin ay dadka aada iyo aada uga dhacaan ay ka mid tahay amaseba ugu weyn tahay in ducada ilahay cid aan hayn loo sarfiyo iyo baryada baryada in ilaahay cid aan hayn la siiyo ma qofku markay dhibaato ku dhacdo uu u qayshado awliye dhimatay dad awliye ahaa ama saalixiin ahaa oo dhintay ama kuwa aanba salaax iyo wanaagtoonna loo ogeyn oo waxa weeyaan qubuurta ku jira inuu baryo oo iyaga u qayshado oo waxa weeyaan u dhaaho waxa weeyaan sheekh fulaan oo ii gargaar ama sheekh fulaan oo waxa weeyaan awlaad isii ama sheekh fulaan oo dhibkan iga badbaadi ama sheekh fulaan oo ishaafi iyo icaafi waxa weeyaan waxyaabaha noocaasa xataa cidda uu waxa weeyaan ilaahay la masaynayo ducadu ee uu ducada u sarfinaya haddii ay tahay cid ilahay agtiisa karaamo ku leh sida ambiyada iyo nebiyada iyo malaa'igta iyo addoommada saalixiinta waa gaalnimo weeye oo ilaahay xaq uu gaar u leeyahay ay ka mid tahay cibaadadu saa awgeedbu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi adducaau huwa alcibaada ducada iyo baryadu iyada cibaadada oo dhan ah ducadu waa cibaadada yani waxay ka dhigan taha hadalkaasi wuxuu ka dhigan yahay cibaadadu waa duco iyo baaba ayuu ka dhigan yahay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi alxaju carafa waayo cibaadaadka qofku uu samaynayo dhammaantood waxa weeyaan ama qowl ha noqdaan ama ficil uu qabanayo ha noqdo ama wuxuu ilaahay dartii uga tegayo ha noqdo dhammaanteed ilahay raalli ahaanshihiisa ayuu ku doonaya a raalli ahaanshihiisa ayuu ku doonaya amaba waxa weeyaan waa isdhuldhigga uu isdhuldhigaayo iyo baryada rabbi uu baryaayana ilaahay waxa weeyaan inuu dhib haysto ka kor qaado ama waxa weeyaan nafci iyo dheef ilaahay uu siiyo ayuu ilahay kaga rajaynaya sidaa awgeed bay cibaadada isugu soo biyo shubataa dhammaanteed duco dhammaanteed ay duca uguso isugu soo biyo shubataa waayo qof kas qofku wax kasta uu samaynayo cibaadaha ilahay buu ku raal raalliahaanshihiisa ayuu ku doonaya sidaa darteed waa inuu qofku aada uga digtoonaada masalada noocaasa waktiga dhibaata ay kugu dhacdo waxa weeyaan inuu qofku cidan lahayn ahayn u qayshado waa inuu aada uga digtoonaada ilahay waxa uu tilmaamay wman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainama xisaabuhu cinda rabbi ninka ilaahay jala wacalaa cid aan ahayn la caabuda ee waxa weeyaan cid aan ahayn barya ee waktiga dhibaata kuku ku habsata ilaahay cid aan ahayn u qayshada in waxa weeyaan qadiyadda noocaasi ay tahay mid gaalnimo ah buu ilaahay tilmaamay oo ciddaasina aanay waxba u qabanaynin waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbihi bu ilahay ilahay baa xisaabinaaya waxaanu ilahay aayadda akhirkeeda ku tilmaamay inay gaalnimo tahay inahu laa yuflixu alkaafiruun ilah wuxuu yihi dadka ilaahay ka gaaloobay ma liibaanayaan ma liibaanayaan waxaa kaloo ilahay ilaahay qur-aanka ku yidhi wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can imaati sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ilaahay waxa uu yihi addoommadayda waxaad waxaad tidhahaa rabbigiin wuxuu idinku yidhi ibarya oo aniga wixii weydiista ama ha noqoto wax nafci iyo dheef ah ama duri ilaahay iyo dhib laga magangelayo ilaahay ha noqotee saas ayuu ilahay yidhi wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati kuwa cibaadadayda k ka kibraya ka santaagaya buu ilahay yidhi ee diidaaya sayadkhuluuna jahannama daakhiliin aayaddaasi waxay daliil cad u tahay cibaadadu inay tahay ducadu inay tahay cibaado ayay daliil cad u tahay aayaddaasi waxaana xoojinaya nusuusta faraha badan ee soo aroortay baabka ku soo aroortay iyo xadiiskan hadda sheegnay ee uu nebigu calayhi salaatu wasalam yihi adducaau huwa alcibaada ducadu iyadunba cibaadada ah wuli nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed qofka muslimka ah waxaa xaaraanka ah gaalnimona ah dunuubta waaweynna ah in intay dhibaata ku dhacdo ama dhibaata markii la soo deristo inuu ilaahay cid aan hayn u qayshado inuu ilaahay wax ilaahay mooye cid awoodi kartaa aanay jirin ilaahay cid aan hayn u weydiisto sida waxa weeyaan shifaa iyo bogsiin sida awlaad iyo bixinteed sida waxa weeyaan dhib iyo dulqaadiddii sida badbaadin dhib lagaa badbaadiyo iyo wixii lamidka ah ducada masalada noocaasa waa in aada laysaga jiraa waana inuu qofka ogaadaa amwaadda iyo dadka dhintay baryada la baryayaa ama waxa weeyaan kuwo awliyo nool la weydiis waxa weeyaan la weydiisanayo ilaahay mooye waxaanu cid kale keri karin inay gaalnimo tahay arrin islaamnimada lagaga baxayana ay tahay culimada muslimiintuna masalada noocaasa waa isku waafaqsan yihiine iskuma khilaafsanaa ilaahay jala wacalaa qur-aanka waxa uu ku yidhi ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum dadka ilaahay aad la caabudaysaan ee ilaahay sokadii baryaysaan cibaadun amhaalukum waa addoommo idinka idin la mid ah fadcuuhum buu ilaahay yidhi bal barya falyastajiibuu lakum ha idin ajiibaanoo bal waxa idinka maqlaane in kuntum saadiqiin haddaa kuwo waxa aa sheeganaysaan ku run sheegaya tihiin ilahay wuxu uhi alahum arjulun yamshuuna biha am lahum aydin yabtishuuna biha am lahum acyunun yubsiruuna biha am lahum aadaanun yasmacuuna biha qul idcuu shurakaa'akum uma kiiduunii falaa tundiruun ilahay waxa uu ku tilmaamaya aayaddaas in aanay dadka ilahay sokadii la baryayo iyo xali loo qayshanayo qeladhaanta loo diranayo inaanay ilaahay in addoommo inala mida yihiin oo waxa weeyaan ilaahay xuquuqdiisa waxay ku leeyihiin aanay jirin gaalnimona ay tahay in ilaahay jala wacalaa cid lala caabudo oo wax lala maseeyo oo cibaado cid lala siiyo sidaa ogeed waa in dadka muslimiinta ay ka digtoonaadaan awliyada iyo baryadooda waxa weeyaan waa inay ka digtoonaadaan cid aan ilaahay ahayn qayshiga loo qayshanayo aada iyo aad waa inay uga digtoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan masaa'il badan oo shirkiga akbarkaa ka mid ah insha allahu duruusta dambe ayaynu ku tilmaami doonaa ay ka mid tahay dabxiga iyo nadarka iyo waxyaabaa lamidkaa laakiin ducada waxaan u tilmaamay usoo horreysiiyey faafitaanka ay faaftay yacni waxa weeyaan in qubuur yani waxa weeyaan dad ku jira la baryo ama dad dhintay la baryo bal dadka qaarkood waxay la gaadhay kuwa ay og yihiin inay fasaqan yihiin oo waxa weeyaan aan xataa awliye ilaahay ahayn awliye shayaatiin ahaa inay ilaahay sokadii baryaan ay u qeyshadaan waxaanad ogaataa walaal in marka dhibaata ay kugu dhacdo haddii aad ilaahay cid ahayn u cararayso waxaad ogaataa islaamnimadaada in wax badani kasii yihiin ah sidii isugu noqo qofka muslimkaahi waa in marka uu dhibaata la soo daristo uu ilaahay waxa weeyaan xaggiisa u cararo siduu ilahay yidhi fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u yaaca ilaahay waa inuu gacmaha hoos dhigto ilaahay wax kasta oo aada weydiisato ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan waa alla kaniya oo hodan ah oo waxa weeyaan aan albaab ay albaabadiisu furan yihiin oo ilaahay jala wacala albaabadiisa kaa xiran maayo baynamaa bini aadanku waxa weeyaan baryada ay dadka ku nacaan iskabadaa inaad weydiisa isagoo waxaad weydiisanaysaa wuxuu awoode u yahay iskabadaa in waxaad weydiisanaysaa wax awooddiisa ka baxsan ama gacantiisa ku jira aanay noqonin ay yani noqotabe marka waynu qofku muslimkaahi masalada aada iyo aad uga digtoonaado weye waxaynu sheegnay shirkigu inuu laba nooc yahay labadaa nooc yani qayb shirkigu wuxuu leeyahay wax akbar ah oo islaamnimada lagaga baxo ay ka mid tahay shay cibaadaha in ilaahay cid lala siiyo ama ilaahay cidaan ahaynba loo sarfiyaba oo waxa weeyaan lagu gaar yeelaba ta noocaasina waxaa ka mid a tusaalaha aynu tilmaannay yani waxa weeyaan ama nadarka ama gawraca ama dabxiga ama ducada iyo baryada in ilaahay cidaan ahayn la siiyo inta badanna ma dhacdo ma dhacdo inta badan in qofku waxa weeyaan uu salaad iyo zake ama salaad iyo soon iyo waxa weeyaan cibaadaadka noocaasa uu cid aan ilaahay ayn u sameeyo laakiin waxaa inta badan dhacda in qofka waxa weeyaan ay ducada iyo waxyaaba lamidka ay u dhuuntaan oo culimada waxa weeyaan xunxun ama waxa weeyaan kuwa culamaa u suuga ah ay ugu tilmaameen dad badan inay diin tahay ama tawasul tahay in ilaahay cidaan ahayn la baryaa oo qurbo iyo dhowaansho ay tahay waana arrin gaalnimo ah oo khatarteeda la weye waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay idhaahaan ama meel siday meelahaba la wareegaan kuwa suuf suufiyada iyo mushrikiinta ahy ay meelaha la wareegaan inay yidhaahaan dadkan ilaahay agtiisa ay nooga dhow yihiin waxa weeyaan sidaa awgeed ilaahay jala wacalaa maadaamay nooga dhow yihiin sida waxa weeyaan qofku markuu doonayo qof madaxa inuu u tago ama uu wax dan ka dhammaystaba uu cidda uga dhowe kaga dhow dhoweeya waxa weeyaan uu aadka u qadariyo qofkaasi uu waxa weeyaan ugu sii maro ayaanu annaguna ambiyada ilaahay iyo nebiyada iyo awliyada maadaama ilaahay nooga dhow yihiin aanu ilaahay usii marayna marka inaan iyaga caabudno uma jeedne maadaama ilaahay nooga dhow yihiin iyaga un baanu ku tawasulayna jawaabteedu waxay tahay si kooban tawasulkaasi tawasul sharciya maaha ee waa tawasul bidca oo xaaraan ah oo ilaahay waxaa loogu tawasulaa sida ahlulcilmigu tilmaameen nusuusta sharcigana yacni waxa weeyaan mutawaafirka ku ah ee ka buuxda imaa inaad asmaadiisa iyo magacayntiisa ku barido wa imaa inaad addoon saalixa oo nool oo kula jooga aad weydiisato ama xukun mid kula jooga leh aad weydiisato inuu ilaahay kuu baryo o aada aaminsantay inuu ilaahay kaaga dhow yahay laakiin bishardi waa inuu noolaadaa wa imaa in ilaahay loogu tawasulo camalka saalixee qofku uu samaynayo tawasulkaas saddexdaa nooc ee kamid ahi in qofku uu ku tawasulo cida yani camal saalixu isagu samaynayo aha waxa weeyaan sida inuu ilaahay rumeeyey ama sadaqo uu bixiyo ilaahay dartii uu bixiyey camal saalixo uu sameeyey inuu ilah haddaad ogtay inaad camalkaa dartaa ku dartaa u sameeyey ilaah waxa weeyaan dhibka ay haysta iga dulqaad ama waxa weyan ilah waxaasaan ku weydiisanayaa isi taasi waa camal saalixa uu qofku sameeyey tawasulu ku tawasulayo wala maqlaadaan filaya akhwaani soolama maqlayo wa imaa inuu ku tawasulayo waxa weeyaan qofkaasi duco iyo baryo uu ka dalbanayo qof muslim ah oo uu isleeyahy ilaahay uu kaaga dhow yahay oo nool oo la jooga ama xukun mid la jooga lah oo telefon iyo wixii lamid ay ku wada hadlayaan wa imaa inuu ku tawasulo ilaahay asmaadiisa wan wanaagsan iyo sifaadkiisa wan wanaagsan inuu ku tawasulo tawasulka sharciga horta waa saddexdaas ama inuu ku tawasulo qofku uu waxa weeyaan baryo cid dhimatay ama uu baryo dad ka maqan oo isleeyahay way ku maqlayaan oo waxa weeyaan awliye uu isagu u haysto ta noocaasi u weydiistana ama uu baryo mid nool oo la jooga laakiin uu weydiisanayo wax ilaahay mooye cid kale oo bixisaa aanay jirin kulli haadaa gaalnimo weeye marka taasi horta tawasulka arrintaasi tawasul maaha eh waa gaalnimo ayib ta kale weeyaane hadalkaa waxaa ku sugan arrin khatar ah oo in ilaahay looga tusaale qaato addoommada oo la idhaaha sida madaxweynaha qofka doona inuu danka dhammaystaa uu usii maro cidda wasiradiisa ah iyo waxa weeyaan kaag dhow dhowey saaxiibadiiya saasaanu ilaahay cid ugu sii maraynaa waxa weeyaan waa arrin aada u foolxun oo ilaahay iyo cid kale oo ilaahay looga tusaale qaadanayo makhluuqiisii makhluuqiisa iyo ilaahay tusaale qaado laysaga tusaale qaadanaya ma qiyaas maca alfaariq weeye waayo ilaahay jala wacalaa addoommadiisu waxa weeye markay cibaado iyo iyo baryo noqoto waa u siman yihiin waana xaq ilaahay keli kelidii uu leeyahay oo aan bannaanayn in cid lasii mariyo ha cid in lasii mariyo aanu bannaanayn weeye sidaa awgeed arrintaasi arrin khatara weeye waa inu qof ka digtoonaada wata saddexaade gaalnimo inay masaladaasi tahay walow sidaaba ha u ahaatee oo sababtiiyo qofku wuxuu samaynayaa walow hadafkaa ay sheegteenba ha ahaadee waxaa u daliila inay tahay sababta ay shirkiga u sameeyeen ay sheeganayaan tii ay gaaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay ay sheegan jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa bay odhan jireen a ilaahay un baanu doonaynaa inay noo dhoweeyaane iyaga caabudi mayno a waa naftii ay gaaladu ku doodayeen iyo ay xujaysanayeen waana xujatun baaxida oo waa xujo baatil ah oo ilaahay khusuusiyaadkiisa in cid lasii mariyaa wax bannaan ma aha markaa saas weye shirkigu wuxuu leeyahay nuwax asqar ah waxaa ka mid a shirkiga asqarka ah ilaahay cidaan hayno lagu dhaarto waana masale aada inoogu inoogu badan haddaynu shacbiga soomaaliyeed nahay dadka kalena aada ay u sameeyaan oo runtii u baahan inuu qofku ka digtoonaado qofku inuu ku dha yani waa tusaale un baan uga jeedaa shirkiga asqarkaa waxaa ka mid a riyaaga iyo istuska haddii aanu waxa weeyaan camalka saydaraynin oo aanu asalka loo samaynayaba noqonin marka waa inuu qofka shirkiga asqarkaa ka digtoonaadaa aada iyo aad isaga ilaaliya aada iyo aad waa inuu isaga ilaaliya waxaa ka mid a shirkiga asqarka ah shirkul alfaad wax la yidhaahdo oo ah in qofku waxa weeyaan uu masalan uu dhaaho arrintaasi maanta waxay u noqon noqonaysaa un ilaahay iyo hebel ama fulaan ama fulaan oo adigu saa doontaa asqar waxaan uga jeedaa lafdigaas shirkiga yar shirkiga waxaynu labuu qaybsamaa akbar islaamnimada lagaga baxo iyo asqar macsiyo ah oo xaaraan ah laakiin islaamnimada aan lagaga bixin aan islaamnimada lagaga bixin marka lafdiga asqar waa mala waa lafdi carbeede waxa weeyaan waxaan uga jeedaa yani shirkiga kiisa yar sida awgeed waa inuu qofku kaa yarna ka digtoonaado o aada isaga ilaaliya rasuulka sala allahu alayh wasalam nin baa u yimi deedna wuxuu ku yidhi nebi maxamedow arrintaasi waxay noqonaysaa maa shaaa allah washiita wixii aad doon siduu ilaahay doono iyo adigu hadalkaa u fiirsa adiga iyo ilaahay siduu doonay noqonaysaa sidii sidii aad doontaan ayay noqonaysaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilahi niddan ma ilaahay baad ila masaysay waxaa tidhaahaa maa shaaa allahu uma maa shi'ta ilaahay waxa uu doono dabadeedna adigu aad doonto waayo ilaahay waxa uu doono cidina ma celin karto rasuulku sala allahu alay wasalam ninkaa muxuu ku haystay lafdiga masaynta ah ee ah adiga iyo ilaahay sida aweed qofku ma banaano inuu idhaaho arrintaa adiga iyo ilaahay baan idiin kala saartay ama uu yidhaaho hebel iyo waxa weeyaan adiga iyo waxa weeyaan ilaahay sida siduu doono ayay noqonaysaa sidaa awgeed waa in shir la yidhaahaa adi yani waxa weeyaan arrintaas ilaahay baan ku tala saartay dabadeedna ilaahay dabadeedna adaan ku tala saartay hadalkaasi wuxuu caddaynayaa inaanad ilaahay cid la masaynaynin ayuu caddaynaya waxaa jirta shirkiga asqarka ah waxaa ka mid a nidhi ilahay cid aan ahayn oo lagu dhaarto ilahay cid aan ahayn oo lagu dhaarto waa inuu qofku ka digtoonaadaa waana masale aada u badan dadkii inay aabbayaashu isku dhaartaan hooyooyinku isku dhaartaan waxa weeyaan ilmihiisa uu ku dhaarto waa taan carruurteyda waaya waa taan aabbahay waaya waa taan hooyaday waaya yani masalada noocaasihi masale khatara weeye qofka muslimkaa ilahay wuxuu u sharciyeeyey in hadduu dhaaranayo uu ku dhaarto ilaahay jala wacala waxaanad ogaataa shareecadu waxayna fartay inaan dhaarta la badinin horta awalan oo ilahay waxau ihi waxfadu aymaanakum dhaarihiina ilaaliya si awgeed qofka afar ilaa six saacad inuu dhaartaa wax fiican maaha wax fiican maaha waa inuu qofku ku dhaartaa wixii ay ka firsan weydo inuu ku dhaarto sida inuu xaq sheegayo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam samayn jiray oo odhan jiray waladii nafsi biyadihi ilaahay nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee saaya taas waxa weeyaan ayay noqonaysaa ama waladii nafsi biyadihi waxa weeyaan nebigu in badan buu ku dhaartay in badan ayuu ilahay ku dhaartay sabab tahay waxa uu sheegaya xaqa ah ayuu waxa weya nebigu dartii ilahay ugu dhaaranayay si awgeed qofku inuu dhaarta faraha badan la iska ilaaliyo wey waayo dhaarta faraha badan waxay marka dambe qofka geyeysiisaa inuu iska fudaysado dhaarta oo waxyaaba aan dhaar mutaysanin ama aan xaqiiqo ahayn uu ilaahay ugu dhaarta ayay geyeysiisaa si awgeed bu ilahi waxfado imaanakum war dhaarihiinna ilaaliya dhaarihiinna ilaaliya haddii qofku uu dhaaranayana shareecadu waxay u sharciyeysay inuu ku dhaarto ilaahay inuu ku dhaarto inuu ilaahay ku dhaarto ayay shareecadu sharciyeysay sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay cumar khadaab radia allahu tacala canhu sida saxiixeyn sida bukhaari ku taala rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu arkay cumar radia allahu tacaala canhu oo ku dhaaranaya min xadiisi cabdillahi bni cumar aabihii ku dhaaranaya wuxuu uhi cabdillahi bni cumar can ibni cumar can rasuuli illahi sala allahu alay waslm annahu adraka cumar khadaab fii rakbin wa cumaru yaxlifu biabiih rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo safar lagu jiro ayuu wuxuu soo gaadhay cumar khadaab oo ku dhaaranaya aabihii fanaadaahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasuu rasuulku u dhawaaqay cumar iyo ciddii la joogtay markaasuu nebigu wuxu uhi alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaayikum hooyaa ilaahay wuxuu idin diiday inaa waxa weeyaan dadow inaad ku dhaarataan aabayaashiin faman kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kiina dhaaranaya ilahay ha ku dhaarto haddii ay ka fursan weydo haddii kalena ha iska aamusa buu nebigu alayhi salaatu wasalaam oo yaanu dhaaranayn waxaa kaloo nebigu alayhi salaatu wasalaam ka sugan inuu yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billah ninka dhaaranaya ee waxa weeyaan ka fursan waayo inuu dhaarta ilahay ha ku dhaarto ilahay cidaan hayn yaanu ku dhaaran si awgeed waa inuu qofku ka digtoonaadaa ilahay cidaan hayn inuu ku dhaarto waa inaanad ogaataa arrintaas inay shirkiga kiisa yar ka mid tahay khatarteedana ay leedahay culimaduna waxay tilmaameen inay noqon karto shirkigan asqarka ahi shirki akbara inuu noqon karo oo uu otolow siduu noqon karaa shirkiga asqarka ah waxyaabaha loo diiday waxaa ka mida waxaa laga yaabaa inuu ku geyeysiiyo in shirki akbar aad ku dhacdo oo dee sida macruufka waddada weyni waddada yari waddada weyn ayay kugu riddaa waddada weyni waddada yar ayay kugu riddaa maxaa yidhaha dadka qaarkood luuqluuq marawow yacni ninkii luuqluuq maraya wada waddada kuwada yacni meelaha angalladaas ninka soo mara akhiiran waddada weyn unbuu kusoo dhacaya a waddada weyn ayuunbuu kusoo dhacaya sidaa awgeed maadaama shirkigaa yari uu khatartaa leeyahay saas ayaa loo diiday waxaa dhici karta shirkiga yari inu inuu qofka geyeysiiyo inuu shirkiga akbarkaa ku dhaco tusaale ahaan dadka qaarkood haddii aad ilaahay ku dhaariso waxaa laga yaabaa inuu ilaahay been ugu dhaarto inuu ilaahay been ugu dhaarto haddau firto inuu ilaahay been ugu dhaarto laakiin haddii aad awliyada qaarkood ciduu awliye inay tahay isagu qirsan yahay awliye inay tahay cid uu qirsan yahay oo isagu aaminsan yahay haddii aad tidhaaho ku dhaaro inaanu been ugu dhaaran baa laga yaabaa sanaacasi khatarteeday leedahay waxayna ku tusinaysaa in qofkaasi ilaahay agtiisa uu kaga wen yahay cidaan ilaahay ahayn ilahay agtiisa ilaahay ka wen tahay marka hadduu qofku cidda uu dhaaranayo ugu dhaaranayo tacdiim iyo weyneyn uu weyneynayo oo sida ilaahay loo weyneeyo uu weyneynayo khatarteeday runtii leedahay waana gaalnimo weyn marka xaaladda noocaasa xaaladda noocaasa waa gaalnimo weyn marka waa inuu qofku aada iyo aad uga digtoonaado haddaba waxaa laga yaabaa in qofku uu ishkaal ku soo arooro bal hadda ishkaalkaa ila dhus jawaabtiisaan u fiirsan waxaa laga yaabaa inaad dadka qaarkood markaad hadalkaa ku tidhaaha ay ku idhahaan oo sheekhow ilaahay jala wacalaa qur-aanka sawka intaas oo shay oo aan ahaa yani waxa weeyaan ku dhaartay ilahay intaasoo shay isaga qur-aan ku dhaartay ilahay samaduu ku dhaartay qur-aanka dhexdiisa habeenkuu ilaahay ku dhaartay maalintuu ilaahay ku dhaartay ha waxa weeyaan subaxa iyo salaada subax buu ilaahay ku dhaartay casarka waktiga casarka iyo salaada casar buu ilaahay ku dhaartay haddii ay gaalnimo tahay ama shirki tahay iyo shay mamnuuco xaaraana yani sidee la maxaa lagaga jawaabaya taas taa jawaabteedu waxay tahay in la yidhaahdo ilaahay jala wacalaa makhluuqaadkiisa cidduu doono ku dhaartaa makhluuqiisa ciddii uu doono ayuu ilaahay jala wacalaa ku dhaartaa laakiin waxa weeyaan cidaan ilaahay ahayn oo makhluuqa ah ilaahay waxa yani waxa weeyaan makhluuqaadkiisa wuxuu doono ku dhaaran karaa ilahay jala wacala sidaa qur-aanka aad ku aragtay mar ilahay habeenkuu ku dhaartay mar maalintuu ku dhaartay mar waxa weeyaan ilaahay jala wacala yani waxyaaba kala duduwanaysa oo ku dhaaranaya darteed laakiin ilaahay iyo inagu dee ma sinin innaga waa laynaga mamnuucay cidaan ilahay inaynu ku dhaarano laakiin ilahay makhluuqiisa cidduu doono ku dhaaran karaa marka farqi baa udhexeeya khaaliq iyo makhluuqa e taa waa inaad fahantaa horto taa jawaabteedu intaasay ku kooban tahay jawaabteedu intaasay ku kooban tahay waana faariq waadixoo qofku uu fahmi karo laakiin waxaa laga yaabaa ishkaal kaa ka xoog badan inuu qofka ku soo arooro khaasatan hadduu qofku qof axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka maqlay ama wax uga warhaya uu yahay in ay taa ka ishkaal kaa ka badani kusoo aroora laga yaaba waxa weeyaan xaqiiqatan axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis kusoo arooray in ishkaal lagaaga in ishkaal kugu keena laga yaaba oo waxa uu yihi talxa ibnu cubaydillaah waxa uu tilm nebigu calayhi salaatu wasalaam nin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi deedna ninkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aal ayuu weydiiyey islaamka ayuu ka weydiiyey su-aalo badan ayuu ninkaasi nebiga weydiiyey markuu ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka tegey ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ninkii markuu nebigu calayhi salaatu wasalam asiladii uga jawaabay iyo su-aalihii ayuu ninkii wuxuu yihi wallahi laa aziidu calaa hada walaa anqus waxa aad ii sheegtay nebigu wuxuu ninkaasi wuxuu nebiga su-aaluhu weydiiyey ka mid ahaa maxaa islaamn maxaa waxa weeyaan salaade igu waajib ah maxaa waxa weeyaan zake igu waajib ah yani asilo badan oo noocaasu nebigu sala allahu alayh wasalam weydiiyey kadibna wuxuu yihi wallahi intaa aad ii sheegtay ka ziyaadin maayo kana nuqsaami maayo intaa waan la imanaya deedna wuu iska tegey ninkii markuu ninkii tegey ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi aflaxa wa abihi insadad ninkaasi waa liibaanay aabbihii baan ku dhaartay hadduu run ka sheego waxa uu sheegay waa liibaanay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkood waxay kusoo aroortay yani waxa weeyaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi aflaxa wa abihi in sadaq marka xadiiskaasi miyaanu ku miyaanu tilmaamaynin in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cidaan ilaahayn ku dhaartay ha nebigu waa ka yidhi aflaxa wa abihi in sadaq sidee laysu waafajinaya xadiiskaas iyo xadiiskan ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaaheen markay doonayeen inay nusuus xadiiska ka jawaabaan xadiiskaasi wuxuu ku saabsanaa intaanu ilaahay xaaraantimaynin in ilaahay cid aan ahayn lagu dhaarto intaan la xaaraantimayn ayuu xadiiskaasi dhacay sidaa ogeed xadiiska xadiis axaadiista sheegaysa inaan ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaran lagu dhaaranin ee xaaraantimaynaysa ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaarto ayaa waxa weeyaan nasakday ayaga ahlucilmiga qaarkood laakiin jawaabta waxaa ka fiican jawaabta ahlulcilmi badan ay ku jawaabeen oo ah in inay ahlulcilmigu tilmaameen lafdiga wa abiihi xadiiska kumaba jiraba oo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi aflaxa in sadaq haddii uu run hadduu dhikaasi waxa uu sheegay ka run sheego waa liibaanay buu nebigu alayhi salaatu wasalaam waxaana filaya riwaayadka qaarkood inay kuso arortay dakhala aljanata in sadaq hadduu run ka sheego jannada ayuu gelaya inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi marka waxay ahlulcilmigu tilmaameen lafdiga wa abiihi inaanay rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnayn ee ay lafdigaasi ruwaadii xadiiska warisay nin ka midii uu ziyaadiyey oo qalad u siyaadiyey sidaa awgeed ayaa malik ibnu anas oo imaamu daar ilhijra ah oo culimmadii waaweyneeda islaamka ah oo waxa weeyaan xifdi iyo diin halku ka gaaray macruuf ay iska tahay oo xadiiskan wariyey oo ka wariyey raawiga uu ninkaasi ka wariyey laftiisa aan waxa weeyaan aanu sheegin marka riwaayadan waxaa yani ziyaadadaa la yimi oo xadiiska ku ku ziyaadiyey oo ku wahmiyey ismaaciil ibnu jacfar nin la yidhaahdo oo la tafaruday sidaa awgeed baa caalimka la yidhaaho ibnu cabdilbar iyo waxa weeyaan sheikhu alalbani iyo suhayli iyo culimo kaleoo lamidii xataa xaafid ibnu xajar waxa ay tilmaameen in ziyaad lafdiga waa abiihi waxa weeyaan xadiiskaasi wahmi ugu dhacay oo aanu nebiga sala allahu alayh wasalam lafdigaasi ka sugnayn ee ruwaadda qaarkood ay ku khaطa'een bal raawiga wariyo ismaaciil ibnu jacfar la yidhaahdo waxa weeye xadiiska waktiyada qaarkood iyadoon ku jirin ayuu wariyey taasna waxay ku tusinaysaa in waxa weeyaan lafdigaasi uu qalad yahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam uunu ka sugnayn sidaa awgeed hadduu lafdigaasi aanu nebiga ka sugnayn xadiiska wax ishkaali kuma sugnaa oo nebigu wuxuu yihi aflaxa in sadaq waa liibaanay hadduu run sheego marka xadiidka looma qabsan karo ilaahay jala wacala ama deliil loogama dhigan karo in ilaahay jala wacalaa cidaan ahayn lagu dhaarto waata kale saxaabo kale oo xadiiska warisay oon talxa ahayn ayaa jira sida anas ibnu malik oo sida muslimba ku sugan maca dalika muu sheegin lafdiga wa abiihi saxaabigaasi nisna muu sheegin adif ilaa dalika inay aad iyo aad baciid u tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam isagoo nebi maxamed ah oo la garan karo yani waxa weeyaan alla kacabsigiisa iyo tawxiidkiisa iyo waxa weeyaan yani waxa weeyaan inuu yahay cidda ilaahay uga yani ugu aqoonta badan diintiisana waxa weeyaan ugu aqoonta badan waa baciid inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay cidaan ahayn ku dhaartaa sidaa awgeed siyaadadaasina saasaanay rasuulka sala allahu alayh wasalam uga sugnayn marka xadiiska wax ishkaali xaaladaas kuma sugna haddii aynu yani tilmaanno mas'alo kale oo ku saabsan maxaa farqiga u dhexeeya shirkiga asqarka ah iyo shirkiga akbarka ah waxaad ogaanaysaa horta shirkiga akbarka ahi sidaynu soo tilmaannay acmaasha dhammaanteed waa buriya waxaanu sababaa qofka ku dhinta ee waxa weeyaan isagoon ka toobadkeenin yacni naarta inuu ku waaro ayuu sababa naarta inuu ku waaro ayuu sababa shirkiga asqarka shirkiga akbarkaa qofka la yimaada ee waxa weeyaan ay ku sugnaato yani fii xaqihi inuu shirki akbara la yimi isagoo waxa weeyaan shuruudiina ay ku dhamaystiranto waxaa lagula mucaamalaya adduunyada yani inta uu joogo lafteeda mucaamaladii gaalada ayaa lagula mucaamalaya waxa weeyaan وتجرى عليها أحكام الكفر في الدنيا يعني أحكام كفرك يا لقد ريرنيا أحكام كفرك يقال لماذا يا لقد ريرنيا خاصة إذا توفرت فيه شروط وانتفت فيه الموانع markii shuruudii gaalnimada ku oofsanto wax lagu gaalaysiin jiray mawaanicdii diri jirtay in wax la gaalaysiiyana ay ka ka intifoodo ama ka maqnaato sidaa awgeed shirkiga akbarka ahi waxyaabahaas ayuu keenaa wuxuu sababaa in saaxiibkii qofka ku dhintaa uu naarta ku waaro camalkiisa dhammaantii inuu guro waxa weeyaan axkaamtii gaalada inuu qaato baynamaa shirkiga asqarka ahi camalka dhammaantii ma buriyo sida culimadu isku waafaqsan yihiin qofka ku dhintana naarta inuu ku waaro waxa weeyaan naarta kuma waaro qofka ku dhintaana shirkiga askarkaa qofka sameeya ee waxa weeyaan yaanu shirki akbare geeysinin adduunyada asalkii islaam waa u sugan yahay axkaamta islaamka ayaa lagu dareerinaya fawaariqda udhexaysa ayuu kamid yahay halkan dersiga caawa waxaan ku khatimayaa masale muhima oo ah shirkiga askarka ah ee gaalnimada shirkiga askarka ee yar ay kamid tahay riyaaga iyo istuska yani kiisa yari riyaaga intiisa yar ama istuska aan yani qofka xadkii kala bixin ay ka mid tahay waxa weeyaan ilahay cid aan ahayn oo lagu dhaarto ay ka mid tahay waxa weeyaan ilaahay oo masalan mashiicada iyo doonida cid lagala maseeyo oo laydhaha ilaahay iyo adigu waxaad doontaan bay noqonaysaa alfaadda noocaas aynu tilmaanay shirkiga noocaas ee shirkul asqarka la yidhaahdo hadduu qof ku dhinto isagoon ka toobadkeenin ilaahay ma dhaafa isaga ma dhaafaya mise ma dhaafaayo hadda su-aasha u fiirso shirkiga akbarka qofka isagoon ku tooba gaalnimada shirkiga akbarka qofka aan ka toobadkeenin waxaynu nihi naarta ayuu ku waaraya ilahayna u dhaafi maayo qur-aankuna masalada waa ku cadyahay laakiin shirkiga asqarka ahi shirkiga asqarka ahi ilaahay ma qof hadduu ku dhinto ma dhaafayo mise ma dhaafayo masalada noocaasa culimadu waa isku khilaafsan yihiin culimada qaarkood waxay lehin shirki ama asqar ha noqdo ama akbar ha noqdo kuu doonaba ha noqdee shirki waa kuu shirki ilahay yani waxa weeyaan ilaahay qofka ku dhinta u dhaafi maayo xataa hadduu shirki asqara yahay isagoo ka toobadkeenin qof uu ku dhir uu ku dhinto waa laga jarayaa oo waxa weeyaan waa yani naarta kuma naartun baanu ku waarinin laakiin naarta wuu gelayaayo waa laga soo jarayaa dembigaas saasay culimada qaarkood ku tegeen waxaana kamid a culimada saa ku tegey shekh ibn taymiya raximahu raxmat ullahi tacaala calayhi waxaa ka mid ah culimada aad moodo inuu sidaasna u iilanaayo ama uu tilmaamayo caalimka la yidhaha maxamed sidiiq xasan khan isagu masalada noocaasa aada iyo aada uga hadlay culimada yani qeyb badan oo kamid a ayaa waddada martay oo yidhi shirkiga shirkigu ama asqar ha noqdo ama akbar ha noqdo qofka hadduu ku dhintay isagoon ka toobadkeenin waxa weeyaan naarta wuu gelayaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin ka akbarka ah ee weyna wuu ku waarayaa sida inuu ilahay cid cid cid la naseeyo baryada ama cid aan ilahayn wuxu gowraco ama cid aan ilaahay ahayn uu u nadaro ama cid aan ahayn ilaahay aan ahayn uu ka boqo si ilaahay looga boqo wahaakada ama shirkiga asqarka isaga qofkii waa naarta wuu gelayaa laakiin waa laga soo jaraya ku waari maayo culimada qaar basaa yidhi taasina waxay kutusinaysaa khutuurada iyo khatarnimada uu shirkiga asqarka iyo riyaaga iyo susku u leeyahay culimada qaarkoodna waxay idhahaan maya shirkiga asqarkaa ilaahay waa dhaafaa walow xataa hadduu qofku dhinto isagoon ka toobadkeenin wuxuu la xukun yahay dunuubta kabaa'irta ee aan shirkiga ahayn sida zinada iyo sariqada iyo waxa weeyaan wixii lamidkaa qofkii ku dhintay ayuu xukun la xukun yahay oo qofka hadduu doono ilahay waa u dhaafaya hadduu doonana ilahay waa ka jaraya sidaas ayay yidhaaheen waxayna taa u daliishadeen waxay yidhaheen shirkiga yani waxa weeyaan ilaahay uu tilmaamay in qofka ku dhintaa uu naarta ka naarta uu ku waarayo oo aanu ka baxaynin waa shirkiga camalka buriya shirkiga camalka buriyaana ee camalka dhammaantii baabiyaana waa shirkiga akbarka ah bay yidhaheen waa shirkiga akbarka ah bay yidhaheen sidaa awgeed shirkigaas akbarka ah ayay yani waxa weeyaan uu ku gaar yahay xukunkaasi ama shirkiga asqarka ahi kabaa'irtii wuxuu la mid yahay kabaa'irta kale ayuu la mid yahay ayay yidhaheen culimadaasi adilada ay qabsadeen taas ayaa ka mida oo waxay yidhaaheen ilaahay jala wacala waxa uu yidhi inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu cala aljanata wamaawahu nnaar waxay yidhaaheen maadaama culimadu isku waafaqsan yihiin in shirkiga asqarka ahi aanu aayaddaa soo gelaynin oo qofka shirki asqara ku dhintaa aanu naarta ku waaraynin talabaad weeyaane shirkiga asqarka ahi aanu camalka dhammaantii burinin oo aanu waxa weeyaan sida ahayn oo labada masaleba uu kaga duwan yahay ayaanu waxaanu leenahay shirkiga asqarka ahi maadaamuu labadaa shayba kaga duwan yahay shirkiga akbarka ahaa ma aha shirkiga asqarka ahi mid naarta mid qofka naarta ku waarinaya ama qofku naarta uu gelaya ilowba ilow waxa weeyaan waa waa dembi ilaahay hadduu doonana uu dhaafayo hadduu doonana waxa weeyaan uu qofka ku ciqaabayo oo wuxuu soo gelaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay shirki wixii ka sokeeya dadka waa u dhaafaa oo mashii'ada ilaahay ayuu soo gelayaa oo wuxuu la xukun noqonayaa zinadii iyo fariiqadii taas ayuu la xukun noqonayaa marka waxay waxay culimadaasina taagan yihiin in shirki ama ay qabaan in shirkiga asqarka ahi aanu aha aanu waxa weeyaan qofku naarta ku gelaynin waxa weeyaan ilaahay jala wacala hadduu doono uu u dhaafaayo hadduu doonana ku ciqaabaayo laakiin shirkiga akbarka mar walba isaga naarta wuu ku gelaya waanu ku waarayaa faariqaas ayaa furuuqda udhexaysa ee la sheegay ka mid ah qowlka labaad ee ahlulcilmiga yidhi shirkiga asqarka ahi taxta almashii'a wuxuu la xukunyey kabaa'irta kale ayaanad moodaa inuu raajix yahay oo xoog badan yahay laakiin waxay tilmaamaysaa haddii ay wax tilmaanto masaladaasi qofka muslimka inuu aad iyo aada uga digtoonaado gaalnimada shayga la yidhaahdo iska ilaaliyo shirkiga dhammaantii insha allahuna suwar kale oo shirkigu uu leeyahay oo qaar uu sheekhu tilmaamay waxaa weeyaan waynu tilmaami doonaa marka waa in saa loola socdo weye sheekhu wuxuu yidhi awelka ugu horeeya nawaaqidaas shayga ugu horeeya waxa weeye waa inuu qofku ilaahay jala wacalaa shirki u sameeyo fi lcibaada cibaadadiisa inuu ila inuu qofku ilaahay shirki ugu sameeyo muxuu sidaa u leeyahay sheekhu muxuu sidaa u leeyahay yani shirkigu meelaan cibaadada ashirku fi cibaadati illahi tacala weeyaan buri cibaadada ilahay in shirki lagu sameeyo muxuu sheekhu shirkigii cibaadada ugu qayday isagoo meelo kalaba gala waxa weeyaan cibaadadu waa shayga ugu abharsan ee ugu muuqaalka badan ee waxa weeyaan ay dadku shirkiga ku sameeyeen ama ugu badan ee shirkigu uu ka dhacay weeyaan sidaa awgeed walaalayaal waa inuu qofka muslimka aada iyo aada uga digtoonaado masaa'ilka noocaas ah oo iska ilaaliyo oo uu aada u barto shirkiga iyo aqsaamtiisa si uu uga digtoonaado oo aanu isagoon ogeyn waxa weeyaan aanu ugu dhicin waa inuu ka digtoonaado waxaan kelmadda aan ku khatimayaa ay tahay darsigan waxaynu nihi shirkiga waxaa ka mid a ilahay cidaan hayn in wax la weydiisto ama la baryo waxaanaad ogaataa masaladaasi waxaan ka hadlaynaa markan saa leenahay in ilaahay cibaadadiisa cidaan ahayn la siiyo oo ducadii cidaan ilahay hayn la siiyo oo cidaan ilahay hayn la weydiisto waxa weeye wax ilaahay khusuusiyaadkiisa ka mid ah oo waxa weyan ilaahay uu la gaar yahay ama cid dhimatay loo qayshado waxa weeye taasaynu ka warramayna ama qofku inuu qof weydiisto wuxuu awoodi karo taasi shirki maaha waxay ka dhacaysaa inay jaa'is tahay oo ay banaanaato oo waxaweye xaalad u banaysaa qofka jirto iyo inay waxa weeyaan xaaraan tahay oo waxa weeyaan su-aasha dadka wax la weydiistaa asalkeedu waa xaaraan oo qofku waxa weeyaan inuu dadka iska aan waxba weydiisan ayaa asal ah laakiin xaalada ay banaan tahay in dadka wax la weydiistaa waxaa la weydiisanayaan wax la awoodayo ay yihiin ayaa jira waxa weeyaan ay ka mid tahay in qofka waxa weeyaan baahi u geyso ama dhibaato ku habsata ay u geyso ay ka mid tahay qofku inuu qofku wuxuu weydiisanaya suldaan iyo nin madax ah oo ummadda ka mas-uule uu yahay ay ka mid tahay in qofku cidda waxa weydiisanaya in labadiisii waalid masalan ay tahay ama waxa weeyaan cid mas-uuliyiintiisii kamida ay tahay masaa'ilka noocaas ah ama shay laabudda minhu qofku waxu weydiisanayo oo laga maarmaan ah yacni waxyaabaha noocaas ah waa shay sharciga ku banaan waxa weeyaan in qof la weydiisto wuxuu karayo oo waxa weeyaan awooddiisa ku sugan waxa weeyaan xaalad banaynaysaan ay jirta waa mid sharciga ku banaan ee shirki maaha marka waa in la ogaada saas loo fahmaa subxaanaka intaasaan darsiga caawa ku koobaya waxaanan ilaahay ka baryaa inuu nagu anfaco waxa weeyaan xaqana na waafajiyo ilaahayna naga ilaaliyo shayga gaalnimada la yidhaahdo oo waxa weeyaan dad dadka walaalahayna waxaan ugu waxa weeyaan nasteexaynayaa in aada iyo aada ay isaga bartaan waxyaabaha shirkiga iyo gaalnimada ah ee qofka dhibaatada geyeysiiya si aanay ugu dagsoomin oo waxa weeyaan aanay ugu dhicin aada iyo aad waa in isaga bartaan waxaa la yidhi carabtu shara laa lishari walaakin litawaqihi in qofku sharka su isaga ilaaliya u barto waa shay laga maarmaan ah marka si tawxiidka qofku uu u caddaado oo tawxiidkaagu uu sugnaado waa inaad barataa shirki iyo tawxiid wixii kasoo horjeeda iyo waxa weeyaan wixii qofka islaamnimadiisa dhaawaca waxa ay tahay waxaan iswada ugu nasteexaynayaa waxaa ku jirta websitekeena waxa weeyaan manhaj online dot com waxaa ku jirta muxaadaro uu sheekhu shacbi karin leeyahay oo hadda aan ku arkayo cusub oo ku saabsan waxyaabaha diinta lagaga baxo markaa taana in la dhegeysto waa daruuri weeyaan maadaama uu ninka yani caalimka duubay uu yahay caalim cilmi iyo diinba loo qirsan yahay saasaanan ilaahay waxa weeyaan waxaan ka baryaynaa inuu ilahay kheerna waafajiyo sunnadana nagu sugo naguna dilo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wajazaakum allahu khayra su-aasha halkan ku qoran waxa ay tahay in qofku uu caayo garhka masalan oo waxa weeyaan iyo isbaalka oo uu ku dheeldheelo yidhaha waxa weeyaan garhka inuu qofku ku dheeldheelo ama waxa weeyaan surwaalka in kor loo qaada maadaamay diinta kamid tahay inuu ku dheeldheelo oo uu caayo uu ku istihzaao arrinta noocaasi arrin khatara weeye istihzaa iyo dheeldheelka sharciga ilaahay wax kamida lagu dheeldheelaana waxay kamid tahay waxyaabaha gaalnimada ah sidaa ogeed waa inuu qofku iska ilaaliyaa ee islaamka lagaga baxo marka inuu qofku iska ilaaliya inuu ku dheeldheelo oo waxa weeyaan waxyaabaha noocaasa uu ka dhigto wuxuu ku dheeldheelo aad iyo aad waa inuga digtoona qula billahi wa aayaati warasuulihi kuntum tastahziun bu ilahay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilah waxau aayaddaa ku tilmaamay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo sharcigiisa oo lagu dheeldheelaa inay gaalnimo tahay diinta qofka ka saarayana ay tahay waxa weeyaan marka waa inuu qofku aad iyo aad isaga ilaaliyaa oo waxa weeyaan aanu ku dheeldheelin waxa weeyaan waana arrin in sharciya in garka lala baxaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in garka lala baxo shaarubaana la yska gaagaabiyo yuhuudna masaladaa lagu khilaafo waana arrin sharcigeenu aad iyo aad ugu booriyey waxa weeye isbaalka iyo wixii lamidkaana iyo qofku ha inu inuu ku dheeldheelo dadka waxa weeyaan isbaalka yani inuu ku dheeldheelo waxa weyan dadka saraawiishooda ama dharka ay xiran yihiin ragga kor u qaadayna inuu ku dheeldheelo ma waxan baa diina se diintee sidan baa moodeen waxa weeyaan iyadana khatarteeda ay leedahay marka inu iska ilaaliya laakiin waxaa tilmaamaya shaygu gaalnimu noqon karaa laakiin waxaa dhici karta inaanu ka sameeyey ama yidhi inaanu ku gaaloobin waayo waxaa dhici karta qofku inuu shaygan inuu diin yahay bay ka jaahil yahay ayaa dhici karta marka waa in qofka cayntiisa aan lagu degdegin laakiin ficilku khatartiisu leeyahay waa in laga digtoonaada